ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa dhowaan tegay magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud cumar cabdirashiid ayaa marka uu tagay gobolka waxa uu la kulmay odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka waxa uuna dejiyey ra-iisul wasaaraha colaadii u dhexaysay dadka dega deegaanadaas waxa uuna ugu baaqay in nabadda la qaato waxay ila tahay waxaan rabaa inaan baaq u diro horta dadka degan halkan beelaha degan iyo ummadda soomaaliyeed ee deegaanka degan in runtii nabad laga shaqeeyo waxa weeye wax kastaa markii nabad helaa la helaa waxaan ugu baaqayaa in nabad laga shaqeeyo dabadeedna sidii maamul meeshaan dowlad goboleeda looga samayn lahaa runtii aan ku dadaalno labo annagu dowladda sida haddaan nahay waxaan ku baaqnay in gogashatan markii la xidho gogal kaleeto dhinacaas iyo laga furo cadaado waan rajaynaya haddii la aada in laga shaqeeya taas ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday in gobolka ay ka jirto macluul iyo biyiyare ceelashii biyaha laga cabi jirin ee jabeen waxauna ugu baaqay dadka wax gargaara iyo hay-adaha deeqaha bixiya in lasoo gargaaro dadkaas hay-adaha gargaarka bixiya runtii awaaro baaxadle ayaa ka taagan gobolka waa in si dhaqso ah loola soo gaaraa wixii adigu caafimaad ah wixii ah cunto iyo ceelashii biyaha oo runtii qaarna jabeen qaarna gureen in ummadda biyola'aan haddii nolol ma jirto marka waxaan rajaynayaa runtii sidii biyo dhulka kan looga samayn lahaa ceelo looga samayn lahaa dadka biyo weeli lahaa waa in ay gargaar ku dadaalaan annaga xukuumad ahaanna oo ku dadaalayna haddii la yidhaahdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa dhowaan tegay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud si uu u dejiyo colaadii u dhexaysay dadka ku dagaalamay deegaanadaas